halkaad nagala socotaanna dhegeystayaal waa v o e washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyada oo dadku muslimiintii ay gudanayaan waajibaadka xajka ayaa waxaa sannadkan saamayn weyn ku yeeshay khilaaf hor leh oo ka dhex taagan dowladaha sacuudiga iyo iiraan arrintani oo keentay in mas-uuliyiinta labada dal ay isweydaarsadaan dhinaca saxaafadda hadallo cambaarayn oo aad u kulul sida uu faahfaahinayo maxamed biixi oo ka mid ah suxufiyiinta ku nool dalka sacuudiga arrintaasi waa arrin imika soo shaacbaxday waxaana u muuqataa iminka inuu dagaal dhinaca afkii ka dhex bilowday labada dowladood ee sacuudiga iyo waddanka iiraan ood iminka moodo cilaaqaadkoodu ama colaaduba inay gaadhay fikdii ugu horreysay waxaana laga dareemi karaa iyada oo ay gantaalla ama fallaadhaba aan idhaahdo siyaasadeed ay isku ganayaan labada dhinac waxaana laga dareemi karaa in ay weliba hadalla aan xaaladda dejinayn loo odhan karo inay uga sii daraan mooyaane iminka ay labada dhinacba ay ka soo yeedhayaan haddaynu dib yar u jalleecno xuseenow madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa ayaan dhaweyd ku dhawaaqay in ay tahay in sacuudiga la ciqaabo oo uga jeedo in sacuudiga ee waddamada islaamku in ay arrintaa ay sacuudiga tahay in wax laga qabto oo uu ka wado dhibaatadii sanadkii hore ka dhacday xajka waxaa kaloo jira iyaduna hadallo ka soo baxayay waddanka iiraan ninka ugu weyn la yidhaahdo cali khumani oo ah ninka isagu awoodda ugu badan waddanka ku leh oo ugu baaqay waddamada islaamka in la eego ama dib habeenba lagu sameeyo habka uu sacuudigu u maamulo xajka taas ood moodo sacuudigu in ay aad ay uga damqadeen oo ay markiiba iyaga laftooda ay ka bixiyeen hadallo ad adag oo xaaladda uga sii daraya hadalladaasi waxa ay dhinaca sacuudiga kasoo fulayeen marka la eego muftiga ugu weyn oo isagu ku tilmaamayba nimankan iiraaniyiinta inaanay islaam ahayn oo uga jeedo isagu markaa inay asal ahaan kasoo jeedeen dad la sheego qarniyo ka hor inay caabudi jireen qoraxda iyo waxyaaba caynkaas oo kalea oo mujuusi la yidhaahdo marka waxaa kaloo isna arrintaa ka hadlay ninka dhaxalka iskale sacuudiga marka waxaad moodaa iminka in ay arrintu faraha ka baxday oo labada dhinacba ay isweydaarsanayaan hadallo ad adag ilaa iyo laga soo bilaabo xajkii hore dhibaatadii ka dhacday stirjeedkii lasoo maro dilkii wadaadkii shiicada ahaa ee annimir annimir eewaddanka sacuudiga isaguo asal ahaan u dhashay ilaa laga soo gaadho burburkii ama dhibaatadii loo geystay safaaradda sacuudiga magaalada tahraan waxaad moodaa arrimuhu inay aada isu soo tarayeen ood moodo colaada labada dhinacba inay faraha ka baxda khilaafkan u dhexeeya sacuudiga iyo iiraan ayaa keenay in sanadkan aanay xajka kasoo qaybgelin xujaajta u dhalatay dalka iiraan gebi ahaanba maanay iman wax waddanka ka yimid iiraan oo xujaaja oo sanadkan yimid ma jiraan taasina waxay ka dambeysay markii waddanka iiraan iyo sacuudigu ay isku afgaran waayeen hab ama heshiis lagu qaybsanayey xujaajta waddamada islaamka oo dhan oo ay iiraaniyiintu iyagu ay u arkeen arrimahaasi inaanay qaban meesha maanay ahayn arrin iiraan loola jeeday laakiin waxay ahayd dhibaatadii sanadkii hore ka dhacday iyadoo sacuudigu ay eegayaan heshiis cusub oo wadamada islaamka oo dhan ay saxeexeen heshiiskaas oo qaabeynayay xujaajta imanaysa iyo weliba waxyaabaha ay tahay xujaajta inay raacaan iiraan arrintaa way diiday sidaa awgeed sanadkan wax waddanka iiraan ka yimid oo xujaaji maanay soo cagardhiyan dhulka barakaysan ee maka iyo meelaha kale ee lagu cibaadaysto marka cidna maanay ka iman waddanka iiraan mana aha markii ugu horreysay ee aanay iman xujaaji waddanka iiraan soddon sano ka hor ayaa sidan oo kale ay dhacday xuseenow oo kun sagaal boqol iyo toddobiiyo sideetankii ayaa markii ay dhibaata ka dhacday iiraaniyiin xujaaj xujaaj iiraaniyiina iyo iyo amniga sacuudiga oo ay dad badan halkaa ku dhinteen oo labada dhinaci sidan oo kale ayaa laba sano ilaa saddex sano ay ka maqnaayeen marka markana waa markii labaad khilaafka u dhexeeya boqortooyada sacuudiga iyo dalka iiraan ayaa ah mid soo jireen ah iyadoo arrintu aanay ahayn mid ku kooban xajka sannadkan waxaana jirta in dhinaca siyaasadda uu jiro ismariwaa u dhexeeya labada dhinac iyada oo sacuudigu uu walaac ka qabo dalka ciraaq iyo dalka yemen oo waqooyi iyo koonfurba ka xiga dalkiisa oo ay dagaalla ka socdaan islamarkaana ay iiraan saameyn badan ku leedahay sida uu mar kale faahfaahinayo maxamed biixi oo ah suxufi ku nool dalka sacuudiga waa run waxaa la yidhaahdaa baroortu ergiga ka weyn waxaa jira waxyaaba hore oo wadanka labada wadan ka dhexayn jiray oo soo jireen ah de waxaa saldhi u ah baan u malaynayaa arrimaha dhinaca diinta oo labada dhinac oo kale ah shiica iyo iyo sunni oo ay shiicadana horboodaan eeraaniyintu wadamadan kale ee sunniguna ay ugu cudud weyn yihiin xagga diinta iyo xagga dhaqaalaha marka la eego wadanka sacuudiga marka waxaad moodaa in halkaa la iska maagay oo halka arrimuhu ay ka soo ifbaxeen labada dhinacba ay ku tartamayaan markaa wadamo badan oo mandiqadan ku yaala oo ay ka mid tahay wadanka yeman oo xaaladiisu iminka ay ay ay adag tahay oo uu ka mid yahay wadanka syria oo aynu ognahay xaaladiisu maanta halka ay marayso oo uu ka mid yahay wadanka lubnaan arrimahaas oo dhan waa arrimo laisku hayo waxaa kale oo laisku hayaa oon iyana meesha ka madhnayn eeraan oo iyadu doonaysa damac waxaa ku jira ay ku doonayso in ay ku hesho hubkan awoodda le arrimahaas oo dhan waa arrimaha saldhiga u ah baa la odhan karaa khilaafkan intani intan dambe unbay yimaadeen laakiin khilaaf soo jireen oo labada dhinacba ka dhexayn jiray ayaa jira arrimahaas oo isbiirsaday ayaana keenay arrimaha siyaasadda laysku hayaa awoodda mandiqada laysku hayaa xataa dhaqaalaha laysku hayaa marka arrimahaas oo oo isbarkan baa la odhan karaa sabab bay u yihiin inuu cilaaqaadka labada dhinac halkaa ay u gaadho intaasina dhegaystayaal waxa aynu ugu hidil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaatatan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
xuseen barre aadan ayaa barnaamijkaasi umuuraha islaamka idinla socodsiinayay halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a